daaniyel cutubka lixaad daariyus waxaa la wanaagsanaa inuu boqortooyadiisa u yeelo boqol iyo labaatan amiir oo boqortooyada oo dhan wada gaadha oo wuxuu iyagii ka saramariyey saddex taliye oo daniyel ka mid ahaa inay amiiradu iyagala xisaabtamaan oo aan boqorka khasaare ku dhicin markaasaa daniyel laga soocay taliyayaashii iyo amiiradii maxaa yeelay waxaa isaga ku jiray ruux aad u wanaagsan boqorkiina wuxuu ku fikiray inuu talada boqortooyada oo dhan u dhiibo markaasaa taliyayaashii iyo amiiradii waxay doondooneen sabab ay daniyel ku dacweeyaan oo xagga boqortooyada ku saabsan laakiinse way waayeen sabab iyo xumaantoona maxaa yeelay isagu wuxuu ahaa aamin oo qalad iyo xumaantoona lagama helin markaasay nimankaasu waxay isku yidhaahdeen sabab ku heli mayno daniyelkan haddaynan ku helin xagga sharciga ku saabsan ilaahiisa markaasaa taliyayaashii iyo amiirradii la shireen boqorkii oo waxay ku yidhaahdeen boqor daariyusow weligaaba noolow madaxweynayaashii boqortooyada oo dhan iyo taliyayaashii iyo amiirradii iyo waaniyayaashii iyo saraakiishii waxay ku tashadeen inay dhisaan qaynuun boqornimo iyo amar leh ku alla kii intii soddon maalmood ah wax weyddiista ilaaha kale ama nin adiga mooyaane boqorow waa in lagu rido boohosha libaaxyada haddaba boqorow amarkaas dhis oo qorninka saxiix si uusan u beddelmin sida sharciga reer maaday iyo reer faris uusan u beddelmin oo kale sidaas daraaddeed boqor daariyus waa saxiixay qorninkii iyo amarkii daniyelna markuu ogaaday in qorninkii la saxiixay ayuu gurigiisii galay haddaba daaqadihii qolkiisa oo xagga yerusalem u jeeday way furnaayeen oo saddex jeer buu maalintiiba jilba joogsan jiray oo tukan jiray oo ilaahiis ku mahadnaqi jiray siduu horay u yeeli jiray markaasay nimankii iisu soo shireen oo waxay heleen daniyel oo wax weyddiisanaya oo baryaya ilaahiis markaasay u soo dhowaadeen oo waxay boqorkii hortiisa kaga hadleen wax ku saabsan amarkii boqorka oo waxay yidhaahdeen miyaadan saxiixin amar leh ku alla kii intii soddon maalmood ah wax weyddiista ilaah kale ama nin adiga mooyaane waa in lagu rido bohosha libaaxyada boqorkiina waa u jawaabay oo ku yidhi taasu waa run sida sharciga reer maaday iyo reer faris ku qoran oo aan beddelmi karin markaasay jawaabeen oo waxay boqorkii hortiisa ka yidhaahdeen boqorow daaniyeelkii ka mid ahaa kuwii yahuuda laga soo dhacay dankaama leh adiga iyo amarkii aad saxiixday toona laakiinse saddex jeer buu maalin walba ilaahiisa wax weyddiistaa markaasaa boqorkii markuu hadalkaas maqlay ayuu aad uga xumaaday oo isku daayey inuu daniyel samata bixiyo oo ilaa qorraxdu ka dhacday ayuu howshanayey inuu isaga badbaadiyo markaasay nimankii giddigood boqorkii ku soo shireen oo waxay boqorkii ku yidhaahdeen bal ogow boqorow inay sharci reer maaday iyo reer faris tahay inaanan la beddelin qaynuun ama amar uu boqorku dhiso markaasaa boqorkii amray oo daniyel waa la soo kaxeeyey oo lagu dhex tuuray bohoshii libaxyada boqorkiina waa la hadlay daniyel oo ku yidhi ilaahaaga aad had iyo goorba u adeegto ayaa ku samata bixin doona markaasaa dhagax la keenay oo bohoshii afkeedii la saaray oo boqorkii baa ku shabadeeyey shabbadiisii iyo shaabbadii saraakiishiisa inaan waxba laga beddelin xaaladda daniyel dabadeedna boqorkii baa gurigiisii tegey oo habeenkaas wuu soomanaa alaabtii muusigadana looma keenin hurdadiina waa ka duushay boqorkii intuu aroor hore kacay ayuu deg deg u tegey boohoshii libaaxyada oo markuu u soo dhowaaday boohoshi daanyel ku jiray ayuu si weyna u ooyey markaasaa boqorkii hadlay oo daanyel ku yidhi daanyelow ilaaha nool medidinkiisow ilaahaaga aad had iyo goor u adeegta ma awoodi karaa inuu libaaxyada kaa samate bixiyo markaasaa daanyel boqorkii ku yidhi boqorow weligaaba noolow ilaahay malaa'igtiisa buu soo diray oo waxay xidhay libaaxyada afkoodii oo waxba ima a yeelin waayo wuxuu arkay inaanan xaq qabin xaggaagana boqorow waxba kuma aanan yeelin dabadeedna boqorkii aad iyo aad buu u farxay oo wuxuu ku amray in daanyel bohosha laga soo bixiyo sidaasaana daanyel bohoshi looga soo bixiyey korkiisina innaba waxyeelo lagama helin maxaa yeelay ilaahiis buu isku halleeyey dabadeedna boqorkii baa amar bixiyey oo waxaa la keenay nimankii daanyel dacweeyey oo bohoshii libaaxyada ayaa lagu dhex tuuray iyagii iyo carruurtoodii iyo naagahoodiiba markaasaa libaaxyadii qabsadeen intayan bohoshii salkeeda soo gaadhin lafahoodii oo dhanna way burbursadeen markaasaa boqorkii dariyuus warqado uu qoray dadgowgii iyo qulumihii iyo kuwii kala afka ahaa oo dhan oo dhulka oo dhan degganaa oo wuxuu ku yidhi nabadu ha idinku badato waxaan amar ku bixinayaa in dadka dawladnimada boqortooydayda oo dhan ay ku horgariiraan oo ka cabsadaan ilaaha daanyel waayo isagu waa ilaaha nool oo weligiis jiiraya boqortooyadiisuna waa mid aan labaabi'in karayn dawladnimadiisuna way jiri doontaa ilaa ugu dambaysta isagu wax waa sabata bixiya oo badbaadiya samada iyo dhulkana wuxuu ku sameeyaa calaamado iyo yaabab waana kii daanyeel ka samata bixiyey xooggii libaaxyada sidaasuu daanyeelkanu ugu barwaaqoobay boqornimadii dariyuus iyo boqornimadii kurooskii reer faris